xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta kulan yeesha ayaa la horgeeyay ilaa saddex sharci iyo hay-addii ku shaqayn lahayd oo muhiimad weyn u leh wax soo saarka beeraha soomaaliya iyo daryeelka waxyaabaha daruuriyaadka u ah badbaadada sumaha iyo bacriminta loo isticmaalo beeraha ilaa saddexda sharci ee la horgeeyay xildhibaanada golaha shacabka ayaa hal sharci oo ka mid ah ee ansixiyeen iyo hay-addii saddexda sharci ku shaqayn lahayd iyadoona ay dhiman tahay laba sharci oo kaleeto oo akhrinta labaad ku soo socoto haddaba wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sharciyada iyo hay-adda la ansixiyey isagoona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uga mahad celiyey ansixinta sharciyeedka hay-adda sharciyeenta adeegyada iyo baaritaanka beeraha iyo weliba sharciga xakamaynta kiimikooyinka beeraha sidii aanu dhowr jeer halkan an isku aragnay golahan waxaanu horkeennay saddex sharci iyo hay-addii ku shaqayn lahayd oo muhiim oo ah kordhinta wax soo saarka beeraha iyo daryeelka waxyaalaha daruuriyaadka oo ah badbaadada sumaha iyo bacriminaha loo isticmaalo beeraha si loogu kobciyo wax soo saarka si la midana sidii shalayto dufle ka hadlayna loo dhimo haddii ay khasaare ku samayn karaan nafta biniaadanka saddexdaa sharciya hay-addaas maanta waxaa noo ansixiseen hal sharci iyo hay-addii oo runtii muhiim u ah saddexdaa sharci ku shaqaynaysay aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa waxaa weli noo dhiman laba sharci oo hadda akhrinta labaad ku soo socda guddigu shaqo ka hayo oo aan filayo insha allahu tacaala iyagana intaan xidh kalfadhiga inaad noo ansixisaan aad iyo aad ayaanu idinku mahad celinaynaa waxaan u malaynayaa sidii burburku u dhacay waa shuruucdii ugu horeysay ee beero ee golayaasha lahor iyadoo daruuriyaadka dalka yacni beeruhu ay u yihiin adduunka oo dhan iyo innakaba dee noloshii dad marka wax weyn oo fiican baa samayseen maanta insha allahu tacaala oo noo sahlaya inaan wax soo saarkana kordhino caafimaadka dadkana aanu ka taxadirno waxaan mahad gaara u jeedinayaa gudoomiye sayna iyo guddiga xubnaha guddiga oo si hagar la-aan ah loola shaqeeyey si daacadnimo ah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo howlwadeennada guddiga oo runtii dad qiimo leh si kastaba ha ahaatee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen sharciga xakamaynta kiimikooyinka beeraha waxaana sharcigan muhiimad weyn ugu fadhiyaa beeralayda soomaaliyeed iyo weliba hay-adda sharciyeenta adeegyada iyo baaritaanka beeraha oo iyaduna muhiimad weyn u leh beeralayda soomaaliyeed